warbixin uu daabacay wargeyska the standard oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dhaadheer ee ka soo baxa dalka kenya ayaa lagu sheegay in inta badan shacabka kenya ay dalbanayaan in ciidankooda ka jooga soomaaliya laga soo saaro dalkaas dibna lagu soo celiyo gudaha dalka shirkad lagu magacaabo ibsos oo samaysa diraasaadka iyo aragti ururinta fadhigeeda inuu yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in aragti ururin ay la dhex qaaday shacabka kenya ay muujinayso in badankooda dadka kenyaatiga ay doorbidayaan in ciidankooda jooga soomaaliya dib lagu soo celiyo dalka kenya sida ay tilmaamayso aragti ururintan boqolkiiba lixdan iyo siddeed shacabka kenya waxay ka dalbanayaan xukuumaddooda inay soomaaliya ka soo saarto ciidanka kenya ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha tani oo muujinayso sida shacabka kenya ay quus uga taagan yihiin wiilashooda ku le'enaya dagaalka soomaaliya marka laga hadlayo dadka aragtidooda dhiibtay boqolkiiba shan iyo toban waxay ku talinayaan in ciidamada militariga kenya laga soo saaro soomaaliya laguna beddelo ciidan kale halka tiro intaas la mid a ay ku doodayaan inaanay habbooneen in xitaa lagu beddelo ciidamo kale boqolkiiba soddon iyo sideed ka mid a dadka aragtida dhiibtay ayaa iyagoona ku talinaya in ciidanka kenya dib loogu soo celiyo xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya sida ay tilmaamaysa warbixinta uu daabacay machadka ibsos islamarkaana uu baahiyay wargeyska the standard boqolkiiba afartan shacabka kenya waxay rumaysan yihiin in ciidankooda jooga soomaaliya ay sabab u noqdeen korarka weerarada abaabulan ee gudaha dalka kenya ka fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo aaminsan haddii ciidamada kenya ay ka soo baxaan soomaaliya inuu isbeddel ku imaanayo weerarada ka dhacaya gudaha kenya gobolka dhaca xeebta kenya oo ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ayay warbixintu sheegaysaa in boqolkiiba toddobaatan iyo kow dadka ku sugan ay ka cabsi qabaan weerarada ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dabcan ah dadka nasaarada halka boqolkiiba afartan iyo kow dadka ku nool dhulka n f d ee ay soomaalidu leedahay iyaguona ku jiraan cabsida ah weeraro ka yimaada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gobollada xeebta iyo n f d ayaa ah dhul ballaaran oo ay leeyihiin muslimiinta waxaana xoog lagu deegaamiyey dad nasaaro ah kuwaasoo sannadihii u dambeeyey wajahaya weeraro kaga imaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si firfircan uga howlgala halkaasi kenya ayaa ku soo duushay soomaaliya sannadkii labada kun iyo kow iyo tobanka tan iyo xilligaasna waxay ciidankeedu tacadiyaad iyo gobodfallo xanuun badan ka geysanayaan gobollada jubbada hoose iyo goda oo ay duulaan qaaban ku joogaan taas beddelkeeda ciidanka kenya waxa uu la kulmay weeraro laayaan ah oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka k d f